بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مجلس اللحاد أحكام الله حرير وحيابه تبيني مفطرات كي وحياب الله حريرية أيها الكنا صدح قضب هذا راعينية أيها المسلمون وحيابها سونك تبيه waxaan ahayn xaydka iyo nifaaska iyagu labadaasi kuma jiraan jimaaca iyo galmada iyo hadday wax ka yimaadaan isagoo iska keeno ama cunitaan ama cunitaankii ama cabitaankii iyo wixii la macnaaha ahaa haddii uu istoobo ee matagii waxyaabahaasi saddex shardi baa loo shardiyaa kow ashardi alawal shardiga hore an yakuuna inuu yahay caaliman qof cilmi u le waa inuu yahay an yakuuna caaliman bimacnaa waa inuu cilmi u leeyahay an yakuuna waa inuu yahay caaliman qof cilmi u le waa inuu yahay caaliman yacnii shuruudda waxyaabaha jebinaya soonka ee soonka dhaawacaya saddex shardi baa loo shardiya waxaan ahayn xaydka iyo nifaaska kow an yakuuna inuu yahay caaliman qofku inuu cilmi u leeyahy hadduu qofku jaahil ka yahay ama aanu garanayn shaygii ka jabi maayo hadduu idhaa xukunkiisi sharcigaa maan garanayn oo ismaan lahaan sheekan waxbuu jebinaya markaasuu sameeyey isagoo ka jaahilah dembi male ama xaaladaanu garanayn waqtigaanu garanayn wuxuu is yidhi fajrigii weli muu soo bixin markaasuu iska cunay waxaa caddaatayna inuu soo baxay de markaa jaahil buu waqtiga ka ahaa waa loo cudurdaaraya wuxuu malaynaya inay cadceedu dhacday markaasuu cunay manay dhicin soonkii ka jabi maayo bimacnaa qofkii cilmi uma lahoo markaa xaaladda ama waqtiguu jaahil ka yahay ama xukunkii sharciga ahaa buu jaahil ka yahay taasina waa ta an yakuuna caaliman mufadiraadkaa lasoo sheegay inu soo tirinay waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu qofku yahay caaliman kaasi waa qodob waxaana u daliila xadiiskii bukhaariga min xadiisi asmaa bintu abi bakar waxay tihi waanu cunnay waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin daruura kadibna cadceeddii baa soo baxday walam tudkar ana nabiya amarahum bilqada lama sheegin inuu rasuulku amar ku bixiya inay qalleeyaan bal naqala hishaam binu curwa axadu ruwaati alxadiis can abiihi curwa annahum lam yu'maruu amar lama siin bilqada lama odhan soo qalleeya markaa dee wuxuu daliil u yahay maadaama aan la odhan qalleeya soonkuu ka ansaxaya laakiin markuu ogaado laakiin mataa calima bibaqaa'i nahaar markuu ogaado inay maalintii baaqi tahay cadcaadina weli aanay dhicin inuu ka istaago xataa taqiiba ilaa intay dhacayso amsaka uu ka istaagayaa xataa taqiiba ilaa intay dhacayso shardiga labaad an yakuuna daakiran shardiga labaad wuxuu yahay an yakuuna waa inuu yahay daakiran inuu xusuusan yahay fa in kaana naasiyan hadduu iloobay fa siyaamuhu saxiixun walaa qadaa caleyh soonkiisu waana sax wax qala-ana ma saarna xadiiskii abi hureyra can inabiyi sala allahu caleyh wasalam annahu qaal man nasiya wahuwa saa'im qofka ilooba isagoo sooman markaasuu cunay ama cabay soonkiisa ha dhammaystirto fa inamaa atcamahu allaahu wa saqaahu ilaahay baana quudiyey waraabiyeyna markaa waa inuu xusuusan yahay hadduu iloobo dembi maleh soonkiisi waana sax mana qalayna laakiin mataa dakara markuu xusuusto aw dukira ama la xusuusiyaba amsaka waa inuu ka istaago walafada waa inuu tufo maa fii famihi waxaa afkiisa ku jira hadduu shay yahay ka soo baxaya oo dee hadday suuragalta inuu iska soo tufo waxa waajiba qofka arkay qof sooman oo cunaya ama cabaya haddaad aragto qof sooman inuu ku tambiihiyo ku baraarujiyo liqowlihi tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudbaan dadka qaarna dee ma fahamsana marka waa munkar waayo qofki isagu isma ogaa laakiin haddaad aragto qof cunaya ama cabayo isagu soomanoo ilowsan qofkan kale waa inaad ku tidhaahdo soodigii soomanaa waa inaad xusuuso ama aad ku baraarujiso waayo ilaahay wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa waxay iskugu kaalmaysaan albira waataqwa wixii wanaaga iyo wixii alla ka cabsiya taqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan wixii ithmiya ama dembiya ha iskugu kaalmaynina marka waa la baraarujinayaa qofkii soomanaa ee aada aragto isagoo wax cunaya baraaruji shardiga saddexaad ashardu thalit an yakuuna mukhtaaran inuu doortay oo waxaa mufadilka isagu inuu doortay biikhtiyaarihi wa iraadati isagu waa inuu doonay fain kaana mukrahan haddii la qasbay qaar baa ku yidhi qasab ku cun hadii kale ku dilayna ama wawahan jabay marka soonkiisu waa sax mana qalaynay falow daara ilaa jawfi saa'imi haddaba qofkii soomanaa haddii ay gudihiisa ku dhacdo qubaarun dhas baa gudaha ka galay yani dhas buu liqay ama shaybaaba wuu liqay isagoon dooran bikayri ikhtiyaari waxbuu liqay isagoon dooran waxba afka kaga dhacay markaasuu liqay ama waxbuu islahaa eego waaba ku siibatay ama uu luqluqday ama uu sandaarsaday markaasaa gudihii calooshii biyo galeen isagoo ikhtiyaarkiisa iyo qastigiisana aanay ahayn soonkaasi waa sax mana qalaynay waayo dee ikhtiyaarkiisaba kumuu dooran umuu qastiyinoo waa waxaa ku siibtay wax allaala waxaa ku siibanaya ee isaga ku siibtay waxmas waxa saaran maaragtay soonkiisi waa sax mana qalaynay walaa yuftiru saa'imu bilkuxli wadawaayi fii caynihi qofkii soomanaa hadduu indha kuul marsado ama dawoba indhaha uusaa dadka qaar baa dee indhaha dawo ku shuba soonkii waxba ma jabay waayo cunitaanna maaha cabitaanna maaha macnahoodiina maaha indhaha oo kale hadduu dawo ku shubo walaa yuftir bitaqdiiri dawaayi fii udunihi aydan kuma aafurayo hadduu dawo dhagaha ku shubo dhaguhu dawo ku shubay soonkiisii waxba ma dhaawacmayo ama dhegihiibuu dawo saaray waayo cunitaanna maaha cabitaanna maaha macnihii akliga shurbigana maaha marka waa hadduu indhaha dawo ku shubo ama dhagaha uu dawo ku shubo dawadaa dhagaha uu ku shubayaa soonkii sida saxda ah ma jebinayso kumana aafurayo hadduu cuntada dhadhamiyo haddaanu liqin soonku ma dhaawacayso hadduu udgoon ursado ama uunsi uu ursado waxyaabaha udgoonka ee ama cadar oo kale yuu ursaday soonkii waxba ma noqonay marka laakiin yaanu dee jiidin iminka qiiq oo kale hadduu xoog u istinshaaqsado dee waxaa laga yaabaa in marka inuu iska ilaaliyo waayo waxaa laga yaaba inuu leeyahay waxyaabo dee gudaha geli kara marka inuu istinshaaqa dukaanka wixii ama tusaale ahaan bukuurkii ama unsigii waxyaabaha hadduu sanka xoog u jiito u qastiu jiito waxaa laga yaabaa in dee dhib ku keento marka taana inuu iska ilaaliyo yaanu ku xeel dheeraan waa tii istinshaaqii dee soonkaba qofka sooman waa tii loo diiday inuu biyihii markaa liqo walaa yuftiru bitasawub hadduu cadaydo uu caday la yimaado soonkiisa waxbama noqonay bal huwa sunnatu waa shay sunnaa fii awali nahaari wa aakhiri gelinka hore iyo gelinka dambaba waa shay sunno ah marka taana hadduu cadaydo waa sunna gelin hore iyo gelin dambaba walaa yenbagii lisaa'im qofka sooman uma habboona tadhiiru asnaanihi bilmacjuun inuu ilkaha ku nadiifiyo bahalkii macjuunka dawadan macjuunka ilkaha lianna lahu nufuudan qawiyan raad weyn bay leedahay waxaaba laga yaabaa inay gudaha gashaba waxaaba laga baqanayaa an yatasaraba inay raacdo maca riiqihi candhuufta inay raacdo ilaa joofihi gudaha inay wax galaan ama ay raacaan wa fi siwaaki cadaygana waxaa ku jirtaa guniyatun canhu cadaygaa buu kaga maarmaya cadayga ayuu markaa kaga maarmaya halkaana bahalkaa la adeegsado waa laga fiican yahay waa laga fiican waa inuu iska daayo ama iska ilaaliyo waxaa u habboon qofka sooman inuu sameeyo wixii ka uu ka takhfiifinaya shidatalxar kuleylka faraha badan uu uu maydhan karaa jidhkiisa biyo ku shubi karaa waxyaabahaas oo kale uu samayn karaa dhibna ma laha hadduu maydho hadduu madaxa qaboojiyo waxyaabahaas oo dhan way u bannaan tahay wax diidayaana ma jiraan ayuha almuslimuun tafaqahuu fi diin illaah inaad diinta ilaahay fahantaan litacbudu llaha calaa basiira oo qofku diinta uu cilmi iyo aqoon u yeesho waayo ma sina aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waman yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr uula doonay fiqiga iyo fahanka diinta ayuu ilaahay jala wacalaa siiyaa majliskii lixaad ayuu sheekhu raximahullah saddex shardi weeyaan an yakuuna caaliman waxyaabihii jabinayay waxaa loo shardiyay inuu qofku cilmi u leeyahay hadduu jaahil yahay soonkii dembi m soonkana ka jabi maayo an yakuuna daakiran inuu xusuusan yahay hadduu yahay naasi mid iloobay soonkiisu waa sax mana qallaynayo an yakuuna mukhtaaran inuu doorto hadda waxaan u qastiyin uu liqaba wuxuu islahaa afka sidan dhaba ku siibtay dadka qaar ba wax ku siibtaan ama waxbuu liqayaabaa soonkiisi waa sax mana qallaynayo baaraka allahu fiikum ilaahay tabaaraka watacaala soonka iyo qiyaamka ilaahay haynaga aqbalo in shaa allahu tacaala baaraka allahuma fiikum wajazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmatulla barakaatu intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين